walow ibtasa maqduucun masalan waxaa sheega walow ibtasa maqduucun yadugu dheh mid gacantaa laga jaray ayaa wuxuu qisaasay mid gacan laga jaray ayaa kii ka jaray uu gacantii ka qisaastu ka goostay walow ibtasa maqduucun cudwuhu ayaa nin qaadicihi kii jaray ka qisaastay uma maata dabeedna kii wax qisaastay ee marka hore gacanta la gooyaa dhintay uma maata kii marka hore gacanta la jaray ee gacantii la jaray ee qisaastay baa siraaya u dhintay siraayatan ayuu dhintay faliweliyihi weligii wuxuu leeyahay xazun inuu qoorta jaraa buu leeyahay maxaa yeelay dee laba gacantii laysu qisaasiye waa tan siraayo keentay ninkii nafdiisii baxday markaa qoorta inuu jiraa buu leeyahay walahu waxaa kaluu leeyahay cafwun inuu cafiyo binisbi diyatin diyo barhkeed inuu ku cafiyana wuu leeyahay oo gacantan uu oofsaday ee uu qisaastay baa waxay ka dhigan tahay niskii kale diyada ayay qaabilsan tahay diyada niskeedii kale ayay gacantaa u goostay baa ayaa ayaa qaadisay marka ama qoorta ha ka jaro saraayadii ha u qisaas ama ha cafiyo nisbi diyo ha qaato walow qudicad yadaahu haddaba labada gacmoodba markii hore waa la jaray faktasa dabeedna ninkii labada gacmoodba la jaray wuu qisaastay oo kii jaray bus labadii gacmoodba ka jaray uma maata kii hore ee la waxyeeleeyey ayaa dhintay labadii gacmood ee la jaray buu u dhintay ninkii jaaniga waxay logeysaa labadiiba uu ka jaro wuu qisaastay faliwaliyi alxazu weligii wuxuu leeyahay ninkii jaaniga ah inuu qoorta ka jaraa buu leeyahay dee kanuu dhexlayay ee saraayada u dhintay daraaddeed fain cafaa hadduu cafiye haddaba qoorgoyntii ka cafiye falaashi ila waxba ma laha maxaa yeelay diyada dee wixii qaabili lahaa waa kii qaatay ee labadii gacmood qisaastay ilayn haddii mag la yidhaahdo dee labadaa gacmood naf unbay isku noqon lahaayeen labadii gacmoodna waa kii qisaastay markaa wax alla wuxuu yeelanayaa ma jirto walow maata hadduu dhinto jaanin mid waxyeellow geysaa min qaطci qisaasin u dhintay tahadunun weeye wain maataa siraayatan hadday macan wada dhintaan ow sabaqa almajniyu calayhi u orreeyo faqad iktasa wuu qisaastay ee wain ta'akhara hadduu dib dhacana falow nisfu diyati buu leeyahy filasax haddaan qaban waxau leeyahay sheekhu tani waa masalada cagsigeedii kii jaaniga ahaa ee waxyeellada geystay masalan gacanta jaray ayaa min qadci qisaasin markii isna la qisaastay gacantii la gooyo isagii dhintay kii jaaniga ahaa wuxuu u dhintay qisaastii la qisaastay daraaddeed fahadunu nafdiisu waa hadu man maata fii xaddin aw qisaasi falaa diyata lahu walxaqu qatalahu xadiis bayhaqi oo cumar iyo cali ka yani wuxuu ka wariyay cumar iyo cali inay sidaa yidhahdeen qofka xad ku dhinta ama qisaas mag male xaqii baa dilay haddaba wayn maataa buu ihi labadoodiba markii ay isqisaasteen masalan gacantaa midig baa nin laga jaray isna gacantii midig buu jaray labadoodiba way saraaceen dabeed saraayay u dhinteen kana nabarkii jaaniga ayuu u dhintay kana nabarkii qisaasta ayuu u dhintay aw sabaqal maca marna way ka wada baxday naftii aw sabaqa almajniyu calayhi ama kii majniyu calayhiga waxyeelada hore loo geystaa horreeyey kii jaaniga hana wuu ka dameeyey faqad iqtasa xasala qisaas qisaastii way xasishay buu markaa oo gacantiina dee gacantii jaanigaa loo gooye siraayadii uu majniyu calayhi kii wax loo geystay uu u dhintayna siraayadan uu kii qisaasta u dhintay baa ayay qisaas u noqotay jaanigii waxba laguma laha yacni qisaastii way isu dhammaatay halkaa waynta akhara haddaba waxa dambeeyey kii majniyu calayhiga ahaa ayaa dembeeyey masalan nin baa nin gacan jaray kii majniyu calayhiga ah waxyeelada gacanta la jaray baa isna gacantii jaray kii jaaniga ahaa bay markiiba ka raacday jaaniga ayay markiiba ka raacday majniyu calayhigii baa dembeeyo deedna mar damba dhintay dee ila wuu ka horreeyo isaga qisaas uma dhicina hadduu ka dambayn laha ama mar ay wada dhiman lahaayeen ayay isu qisaas milaayeen dee jaanigii majniyu caleyhi waa kan mar damba dhintoo qisaas ma haysto falow markaa wuxuu leeyahay masalan gacan baanay ahayd mithaalkeeda falow wuxuu leeyahay weligii kaa majniyu caleyhi nisbu diyati diyada barhkeed buu leeyahay fila sax haddaan qabanno oo gacantii uu qisaastayna nisbu diyay noqon dee siraayadiina qisaas umay dhicin oo kii loo qisaasila waa kan ka horreeye halkaasuu nisbu diye ka yeelanaya walow qaala hadduu yidhaahdo mustaxiqu yamiinin midig nin mutay inuu gooyo ayaa wuxuu yidhi akrijha war soo saar gacanta aan kaa jira midigi faakhrajha isaaru bidixdii buu usoo saaray wakasada ibaaxatahaa isaga kuwa dhici mooye inuu isaga ibaaxeeyaa baanu doonay famuhadaratu gacantaasi mid la hadur yeelay wey wain qaala hadduu ila jacaltuha can ilyamiini midigtii ayaan ka soo bixiyey wadanantu ijza'aha inay gudaysaan aan u haystay fakadabow kiina uu beeniyo fal asaxu laa qisaasa filyasaari bidixdaa hortu loo qisaasi maayo watajibu diyatun diyana way waajibi wayabqaa qisaasyamiini midigta qisaaskeediina wuu hadhayaa wakadaa low qaala haddii duhishtu waa laydawakhiyeynaa waa la mid oo fa danantu halyamiina midigtii baan u maday wa qaala alqaaicuna uu yidhaahdo danantu halyamiinana midig baan u maday waxau sheekhu leeyahay nin mutay midig masalan nin baa midig laga jaray ninkaa markaa midigta laga jaray muxuu mutay mustaxiqu yamiin mustaxiqu qisaas yamiin midig inuu qisaastaabuu mutay dabeedna wuxuu kii uu qisaasanayey ee jaanigaha guhi akhrija war soo saar midigtii aada iga goysay midigteedii annaan kaa jare fa akhraja yasaarahu bidixdii buu usoo dhiibay dabeed kaa wuxuu soo bixiyey fa akhraja yasaaru bidixdii buu soo bixiyey waqasada ibaaxataha waxaanu u qasdeeyey inuu gacantan isaga ibaaxayo isaga banneeyo iska goosto waa nin mukadafa fa muhadaratun gacantiisaasi hadur bay noqon qisaas iyo mag toona ninkaana la qisaasi maayo magna laguma leh hayla dee kii ay ku taalay mar hadduu iska soo saaray oo markaa isagu bilaashahaan isaga bixiyey dee waxba kii kala laguma leh wayn qaala hadduu yidhaha laakiin jacaltuha can ilyamiin anigoo midigta waan la yar dhexe jeclaabay oo dee waxaan u soo saarayey waxaan doonayay inay midigtii xaggeeda ka gasho wadanatu ijzaaha dee bidix iyo midigna waxaan moodaya isku mid yihiinoo dee qisaastii bidixduba gudayso fakadabow kii qaaticaana wuxuu yidhi waxba kama jiraan been baad sheegaysaa inay bidix tahay oo aanay gudayn waad ogey fal asaxu laa qisaasa fi lyasaar horta bidixdii la qisaasi maayo oo ninkii la odhan maayo yani bidixdaadii waa lagu qisaasayaa bidixdii adna waa lagaa qisaasaya la odhan maayo watajibu diyatun diyadeedii baa waajibaysa ilay majaan ahaan uma bixinin diyadeedii bidixdii diyadeedii buu yeelan wayabqaa qisaasyamiini midigta qisaaskeedina waa waxaa la odhanayaa tan iyada magteedii baad leedahay bidixe tan kale u soo saar ha lagaa jira tana qisaaskeedii loo baahan yahay dee waa dantiis waa haddii loo yar kala kaadiyo o la ydhaha bal intuu tan ka soo bogsanayo balu kaadiye wakadaa law qaala hadduu yidhaahna waa la mid hadduu yidhaahdo kii soo saaray duhista ama dahist waan dawaqay hadduu yidhaahdo oo niyow dee markii bahashan walala seeftan iyo waxaan arkay ayuunbaa dawaqayo fadanantu halyamiin dee bidixdanba midig baanu haystay wa qaala alqaadicu kii jarayana wuxuu yidhi danantu halyamiin aniga laftaydu waxaan u haystay inay midigtii tahay marka dee gacantii qisaas kama waajibaysa diyadeedii baa waajibaye keen midigtuunbaa la odhan imankaynu isla miyisanay labadeenuba wallahu aclam فصل في موجب العمد وفي العفو وعوالك النوقة هذا يا شيخه وعو عمدك كانوا يبقى العفوين تي حق قصاص تي اللي اسكي عفين يدي يديو ايو نوقة هذا يا موجب العمد عمدك وحو واجبيه كانا القوود قرقوين ويه والدية مقتنا بدل bedel ayay ka tahay cinda suquudihi marka uu dhaco qawadku wa fii qowlina axaduhumaa midkood ayaa waajibayo mubhaman qarsoon waxau sheekhu leeyahay waa camdiga la yidhaahdaa ee masalan qofku uu u badrheedho naf ama masalan xubin uu u camdiyo ee u waxyeelaya waxa uu keenaa alqawad qoorgoyn qisaas buu keenaa waxaa la ilahay bari kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alla wuxuu idinku waajibiyey qisaas yacnii in dilkii laysu qisaaso xadiidana rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku uhi man qutila camdan fahuwa qaw'adun qofka loo dilo si ula kaca qawad ayaa ka waajibiyey oo ka sugmayay abu daawud iyo nasaa-i baa wariyey sanadkiisuna waa saxiix bay yidhahdeen markaa qawad waxaa loogu magacaabay waxay ahaayeen kuwo soo hogaamiya kaanuu yaquuduuna aljaani markay wax qisaasayaan baa carabtii iyo dadkii hore xadhigii intay wax ku soo xidhaan bay sidii awr la dhaaminayo oo kale ayay soo hogaamin jireen oo meeshii lagu qisaasayey ayaa loo soo hogaamin jiray haddaba diyadu waxaa kaloo wanaagsananaya iyo arshigu maxaa yeele diyada tanafdaa la yidhahaa xubnaha waxa ka waajibana arshi baa la yidhahdaa diyada ama arshiguna bedelun cinda suquudihi qawadkaa iyo qisaastaasunbay bedel ka tahay marka uu dhaco ee maxay uu ku dhaco dee cafi uu ku dhaco ama masalan marka masalan qisaasta waajibta ee laga cafiyo dee bedel bay ka noqonaysaa ama mawt masalan kii jaaniga ahaa baa dhintay diyadii baa markaa bedel noqonaysaa ama asal ahaanoo dee masalan hadduu aabbo oo kale ahaa dee asal ahaan ayay uga sii dhacsanay ayuu qisaasku uga sii dhacsanaa qowl baa haddaba wuxuu leeyahay camdigu qawad cayn ahaan uma keeno macnaha saas uma keenayo iyo qorgoyne wuxuu waajibinaya ama keena axadumaa midkooda ayuu keenayaa mubhaman oo qarsoon yacni labadooda mid ahaantii oo qarsoon oo aan cayinayn ayuu keenayaa macnaha labadoodiiba way isbaal socdaanoo mid gaarkii uma waajibine labadoodiiba waa wada socdaan kii markaas uu doorto ayuunbaa cayin mayo oo kii waajibkaa noqonaya laakiin marka hore labadoodiiba waa isla wada mubham oo labadoodiiba waa wada sugan yihiin labadoodiiba way isbarbar socdaanoo waa wada sugan yihiin oo mid ahaantooda ayaa markaa waajib oo muham oo qarsoon ka u cayino ayuun baan markaa ku caddaanaya haddaba halkan ay labada qowl isku khilaafsan yihiin waxa weeye bay dhaheen culamada qaarkood markuu camdigu mid qisaas keena yahay camdigu haddaanu qisaas keenin sida waalidka mase ilmihiisa dila oo kale iyo muslim dimi dilay oo kale iyo diyo ayuu keenaya jismuna markaa wax khilaafi kuma jiraan iyo weliba camdiga dee diyada ay soo gashay camdiga hadday qisaasuna ka timaado een wax diyo ay soo gelin iyadana khilaaf kuma jiro marka camdiga diya soo geli karta ayuun bay isku hayaan laakiin mase hadduu murtad murtad dilo dee diyo lagama qaadina waa la qisaasayay uun wa cala alqowlayni labada qowl ba haddaan ku soconno lilwaliyi weliyi waxaa sugnaaday cafwun cala diyati diyada inuu ku cafiyo bikayri rida aljaani jaanigiisoon ka raalli ahayn wacala alawali qowlka hore haddaynu ku soconno low adlaqa alcafwa cafwinta hadduu iska sii daayo falmadhabu laa diyata diya ma jirto waxau sheekhu leeyahay labada qowlba haddaynu ku soconno qowlka ale qawadka ama qorgoyntaasa uu cayn ahaan u keena ay u waajibiya camdigu iyo qowlka lame midkood oo mubhama ayaa waajibiya labada qowlba haddaynu ku soconno weliga waxa u bannaan cafwun inuu qawadkii iyo qoorgoyntii ka cafiyo cala diyati uu ku cafiyo inuu idhaha waan kaa cafiyey qoorgoyntii ee diyaysay bikayri rida aljaani dadaa ninkaa jaaniga waxyeellada geystay raalli ahaanshihiisuna wax shardi a maaha ee isagoon raalli noqon ayuu weligu intuu qoorgoyntii ka cafiyo uma ka dooni karaa oo ma odhan karo anigu wax alla waxanaystay ma jira ama idil ama isaama maxaa yeele beehaqi ayaa wuxuu warinayaa in sharcigii nebi muuse qisaas keliya uun ay waajibin jirteen wax kala jirin sharcigii nebi ciisena mag ayuunba ida qisaas baan ku jirin ilaahay baa markaa ummaddan ka fudaydiyey oo doorgeliyey labadii arrimood markaa mid ahaantood laasimintiisana dee mashaqo iyo adayg baa ku sugan midda labaad ninkan jaaniga waxyeellada geystay isagu waa nin xukuman raalli ahaanshihiisa lama fiirinayo waa ninkii daynta uu qofku ku ahay maxaalu calayhiga ahay oo hadduu isagu ka qaatiyo hadduu mid kaloo daynkuna kusoo wareejiyo waa isugu mid waxa uu markaa sheekhu yidhi haddii aynu qowlkaa hore aynu ku soconno ee ah inuu camdigu waajibiyo qoorgoyn low adlaqa hadduu weligii laqa alcafwa cafwintii iyo saamaxaadii qawadka uu ka saamaxay buu iska ilaaqo wuxuu ihi waan qoorgoyntii ama qisaastii waan kaa saamax wax diyaana ma soo qaadin laa nafyin walaa ikhbaar nafyi kuma soo qaadin diyadiina waan kaa dhaafay ma odhan ama diyaan kugu cafiyey midnaba ma odhan falmadhabu laa diya wax diyaahi ma waajibayso mar haddaynu qowlkii hore taagannahay ee ahaa dilka camdigaahi mar ka horaysaba wuxuu waajibiyaa qoorgoyn qoorgoyntiina dabad iska idlaaquu ka cafiyo diya ma waajibayso maxaa yeelay dilkani dee diya ma waajibnin qowlkan ee wuxuu waajibayey qisaas dee cafwiguna shay sugan unbuu ridaa mooyaane shay macduuma ma sugo oo diyadiio iminka macduuma sugi maaye shaygaa joogay unbuu ridayaa taaniga qowlka ka hor jeeda madhabkaa wuxuu leeyahay mee waa waajibaysaa diyadii oo ilaahay baa yihi faman cufiya low min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruufi wa adaa-un ilayhi biixsaan qofka loo cafiyo walaalkiisii uu dilay xaggiisa wax looga cafiyey masalan dee laga cafiyo qisaaskiisii faatibaacun bilmacruuf weligii waxaa laga doonaya si wanaagsan inuu raaco macnaha maalkii si wanaagsan inuuga doono kanna waxaa laga doonaya si wanaagsan inuu bixiyo wax dilay ee jaanigaa marka wuxuu leeyahay mar haddii la yidhi faatibaacun bilmacruuf si wanaagsan raacu uga qaata iyadoo cafwi la sheegay waxay halkaasi ina tusinaysaa maalkaasi inuu ku waajibay cafwigaah markaa qoladaa horena waxay leeyihiin mee faman cufiya lahu min akhiihi shay-un ee bimacnaa la yidhaahdo magtiina waanu kaa doonaynaa weeye bay yidhahdeen imaha cafwi mutlaqahu walow cafaa hadduu ka cafiya can idiyati laqaalagu buu noqonaya walow waxaa noo saneeya alcafwu bacdahu dabadii inuu calayhaa diyadii ku cafiyo ee walow cafaa calaa kayri jinsi diyati hadduu ku cafiyo habata waa sugnaanayaa in qabiila aljaani hadduu aqbalo wa ilaa haddii kale falaa ma sugmayo wala yasqudu lqawoodu qisaaskina ma dhacayo fila sax haddaan qabano qorgoynta waxau sheekhu leeyahay inagoo qowlkaa ku soconnaa ah in uu waajibiyo camdigu qisaas inuu waajibiyo wuxuu sheekhu leeyahay hadduu ka cafiyo can idiya laqaa hadalkaasi laqwi buu noqonayaa markii qofkii uu camdi wuxu dilay hadduu kii weliga kaa la dilay ahaa yidhahdo diyadii waan kaa dhaafay hadalkiisaasi waa laqwi waayo diya umabay sugnaan baa la leeyahay wuxuu cafiyey waxaanu mustaxaq u qoyn hadda qisaas buu leeyahay iyo qoorgoyne diya mabuu yeelan muxuu cafiyeyba markay taasi ka katibta cafwigaasi walahu lcafu wuxuu leeyahay inuu cafiyo qisasi bacdahu intaa dabadeed calayhaa diyadii ku cafiyo marka uu yidhahdo ninkan diyadii waan ka cafiye la yidhaha diyaba kuma lihid ee qisaas baad ku leedahay hadduu mar labaadiisa soo rogu yidhahdo war qisaaskii waan kaa cafiye oo diyaan kugu cafiye wuu leeyahay maxaa yeele shayga laaqiga ahi shay macduuma buu ka dhigan yahay hadalkaa hore mar hadduu laqwi noqday midaan jirin buu noqonaya haddaba wuxuu sheeku leeyahay walow cafaa labada qowl baynoo ku soconna hadduu ku cafiye calaa kayri jinsi diya diyada jinsigeedii waxaan ahayn buu ku cafiye oo masalan dee jinsiga diyadu waa geele wuxuu ihi lo' baan kugu cafiye ama shan boqoloo adhiga ii keen buy waana kaa saamaxay qisaaskii habata waxaa qeyrkaa lagu lagu ku cafiyey wuu sugnaanayaa waase goorma walow diyadaba ha ka badnaaday in qabila aljaani hadduu kii waxyeelada geystay hadduu aqbalo waxaa kanu ku cafiyey waa sugmayaa waxaa kale waa sugmayaa qisaaskiina waa ka dhacayaa waa ilaa haddii kaloo jaanigii u aqbali waa idha anigu ma aqbalayo anigu wuxu uhi war hebelow qisaastii waan kaa cafiyey waxaad ii keentaa shan boqol oo adheer shantaa boqol adhiga way sugmayaan in qabiilaljaani hadduu jaanigu aqbalo wailaa haddii kale oo uu diido u yidhahda shan boqol adhiga xaggeen ka keena anuu boqolkaagii adhig geelaha baan ku hayaa falaa ma sugnaanayo maxaa yeelay waxani waa ictiyaad wixii waajibay baa laga bedel qaadanayaa marka waxaa shardiya dee labada qof ee wax kala bedelaya inay raali noqdaan baa shardiya walaa yasqudu lqawadu fi lasaxi qisaaskiina markaa ma dhacayo qorgoynti hel ciwad buu kaga raadno ciwadkiina muu helin markuu yidhahdo shan boqol adhiga ima haysid miya ahaa haddaba qortankaa jarayaa soo dhigay inuu yidhaahdo oo isku soo laba rogaa buu leeyahay oo bimacnaa shantaa boqol adhi baan kugu cafiyey ee uu aqbali waayey qisaaskii kaga dhici maayo bay leeyihiin ee wuu isku soo laba rogayaa daba maxaa yeelay dee ciwad iyo bedel buu ninkan shan boqol oo adhiga in la siiyey mithaalkeenna ayuu qisaastii siistay dee tiina ma helin shantii boqol ma helin mar hadday shantii boqol waayey isna qisaastiisii buu leeyahy waa markaa qoortaankaa jaraya walaysa limaxjuuri falasin caydhnimo kii loo sharay uma sugnaanin cafun can maalin inuu ka cafiyo in awjabna axadahuma midkood haddaan waajibin wailaa haddii kale fain cafaa cala diyati haddii ku cafiyey habatad way sugnaan wain adlaqaa hadduu ilaaqayna fakamaa sabaqa waa sidii noo soo hormaray وإن عفاه هدو عفية على أن لا مال وحمال إنهم جرين فالمذهب أنه لا يجب شيء مواجبي والمبذر كيسا يسيري حريسا في الدية كمفلس بو لمده وقيل وحال كسبي سبي بو لمده بذي وعلى شيخ لا يهي كي محجور الفرس كاها macnaa qofkii waxoogayga adduunyadaa haystay ee dayntu ay ka badatay dayntu ay ka tiro badatay dabeetana laga xidhay tasarufkii iyo xoolihiisa ee dadkan quramadahay daynta kule daraaddii loo sharay ee tasarufkii looga qaaday kaasi ma laha cafwun can maalin maal inuu cafiyo ma leh inuu jabna axaduna midkood haddaan waajibinno oon idhaahno midkood ayuunbaa waajibay labadoodu waa isbarbar socdaan haddaynu nidhaahno inuu cafiyo maal ma laha maxaa yeelay ninkan wax tabaruca inuu sameeyo dee waa loo diidanaa wa ilaa haddii kale oo aynu qawad cayn ahaan waajibinno oo aynu idhaahno markii u horraysaba waxa waajibayey qawadkii qoorgoynta ninkan dee weliyudamikiina uu yahay kaa maxjuuru faraska ninkan sheegay qisaaska mutee waaridkaahina uu yahay kaa maxjuuru calayhiga ee farasnimada loo sharay waxay leeyihiin fa in cafaa hadduu cafiyo canidiya intuu qisaasiga cafiya hadduu diyadii ku cafiya tabatad way sugnaan dee sidii arrimihii kale waa in adlaqa cafiga hadduu idlaaqana fakamaa sabaqa waa sidii noo soo hormarayoo madhabku waxa weye inaan diya jirin waa in cafaa hadduu cafiyo u idhaa calaan laa maalay inaanu maal jirin hadduu ku cafiyana falmadhab annahu laa yajibu shay-un waxba ma waajibeen maxaa yeelay dilkani maal muu waajibinin dilkani maal muu waajibinin qisaas buu ayuu waajib qisaaskana ninkani waa cafiyey ka lama odhan karo waxa waajibku u ah haddaad cafaysa inaad maal ku cafido takliif bay noqonaysaa iyo mashaqayn kaasi wuxuu kii maxjuurulfaraska ahaa welibana waa intii la sharay ka mubadirka ee maalkiisa saydsaydayey ee halaynayey intii isna la sharay dabadeed fidiyati xagga diyada ka muflisi ka maxjuuri farasi kii caydnimada loo sharay buu ka mid yahay bal waa kasii awlaysan yahay maxaa yeele kan mubadirkaana xaqa nafsi baa loo sharay oo tasarufka looga qaaday kaa kalena lixaqi lgayr bay ahayd marka haddii uu cafiyo dee diya ma sugmayso weeye haddii uu masalan wayn adlaqa hadduu cafiga iska idlaaqo iyo hadduu yidha calaa an laa maala falmadhabu annahu laa yajibu shay-un weye halkaasunba u taalla qiil baa wuxuu leeyahay mayaal mubadiru ka sabiyin sabi buu la mid yahay oo cafigiisa maal uu cafiyaa xaalanaba ku ansixi maayo walow tasaalaxaa hadday ka heshiiyaan can ilqawadi calaa miyatay baciirin ayay kaga heshiiyeen laqaa laqwi ayuu noqonay in awjabna axaduma midkood haddaan waajibino wailaa haddii kale fala saxo asixatu inuu ansaxayo wey wuxuu sheekhu leeyahay hadday ka heshiiyaan ninkii jaanigaha waxyeellada geystay iyo waliyulmaqtuul kii la dilay weligiis iyo jaanigiiba waxay ku heshiiyeen calaa miyatay baciir waxa diyadiiba ka badan waxay leeyiin laba boqol oo halaad laqaa sulxaasi laqwi ayuu noqonaya waa goorma inuu jabna axaduma haddaynu ku soconno qowlkii ahaa labada mid ahaantood baa waajibay oo mubhama haddaynu qowlkaa ku soconno laqwi ayuu noqonayaa maxay leeyiin dee labadoodii midnaba maaha labadoodii qawadkii iyo dee diyadii midnaba maaha marka waa ziyaada shaygii waajibkaayo waxay ka dhigan tahay iyadoo boqol laga suluxtamay oo laba boqol lagu suluxtamay oo kale ayay ka dhigan tahay wa ilaa haddii kale oon qowlkii ku soconno dee ay shaaficiyadu xoojiyeen ee adharka ahaa haddaynu ku soconno idhaa qawad baa waajibay diyaduna bedel bay ka noqonaysaa fasixa fal asaxu asixa waa iska ansaxaya mar haddii labadaa boqol lagu heshiiyo maxaa yeelay waa maal bay yidhaahdeen ku xidhan ninkan mutay doorashadiisa iyo ninkan jaaniga ahi waxay leeyihin islaasimiintiisa marka waxba qadaraadiisa kuma xidhna haddii laga yareeyo haddii laga badiyo middaa waxba kuma xidhna waa waxay ku heshiiyaan uun marka waxaa la doonayaa uun meesha waxa qasab la yidhaahdaa inaanu soo gelin diyadii intay hayda waarna laga yarayn karaa waa laga heshii karaa sida ile qofku boqolkanba inuu cafiyo buu lahaa boqolkan inuu cafiyo soo muu lahayn inuu konton ka qaato wuu heli karaa kani inuu ka badiyana wuu heli karaayo laba boqol uga dhigo haddii labadii qof ay ku heshiiyeen kadaalika xaggii qiimihii dee intii la doonabaa laga wada dhigan karaa inkastoo in xaggaa dambe aynu diyada ku gaadhi doono laakiin waxa laga maarmaanahun wixii inuu ku soo yimaado doorasho labadaa qof ee wax kala doonaya iyagoo ay ka raali noqdeen ay sidan doorteen emaha haddii diin xeer la yidhaha loola noqonayo le saasa inoo xeer ahayd oo inoo sharci ahayd oo inoo taallay oo dee de qofkii lagu sandulaynayo ama dee intaasoo bilood laysu qayirayo wax laysu cunayo dabeetana lays jiirsiinayo taas iyadu waa qasab oo kuma banaana ee labada qof hadday iyagu ku kala raali noqdaan waa mid u bannaan weyn walow qaala rashiidun hadduu mid toosan ilaa iqdacnii warigoo yihi fafacala waa siiyey faadulun weeye ee fain saraa hadduu sareeyo ow qaala idhi iqtulnii idil faadulun weeye wa fii qowli tajibu diyati diya ayaa waajibaysa waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo mid dee xora oo mukalaf oo baaliq caaqilo rashiid ahoon safiih ayna toosan ama safiiha lafdiisana way yidhahdeen iqdacni waaba gacanta iga jar buu yidhi fafacala sidiibuu dabeed ninkiina samey gamun buu ka siiyey fahadulun qisaas iyo diya toona maloo dee kii lahaaba u idmay haddaba wuxuu leeyahay fain saraa markuu gacantii jaray unbaa balaaye alla raaciyo nafdiiba waa ka boodoo naftii buu saraayey aw qaala ama markii horeba wuxuu ku yidhi iqtulni waari dil buu lamarkaasu dilay fahadulun hadur weeyaanoo idan baa meeshaa yimid wa fii qowlin tajibu diya qowl baa wuxuu leeyimay diya ayaa waajibaysa oo khilaafkani wuxuu ku salgiisu yahay ama uu ku soconayaa diyadu siday u sugantaa ama yay u sugantaadii oo qowwa kii lahaa diyadani qofku marka uu sii dhimanayo laxadaadka ama ilbiriqsiyada ugu dambeeya noloshiisa ayay milkigiisa soo gashaa dabeedna isagaa laga dhaxlaa isaga intay milkigiisa gashaa dabeedna laga dhaxlaa qowlna wuxuu leeyahay ma ibtidaa'anba markay ninka nafdu ka booda ayuu waaridku yeelanayaa ee dhaxalba ninkaas waaridkaabaa yeelanaya oo toos ugu imanaysaa markaa haddii aynu qowlka hore ku soconnayn ninka mwaxay soo gelaysaain isaga iyo milkigiisa soo gelaysaa waa hadunka haddaynu dhaa waaridka ayaanana diyadii way waajibaysaa ilaa kaasiga waxba kama loo laga tegiye markaa diyaduna sidaynu meelo badan ku soo marnay waxa weeyaan dhaxalka ayuunbay ka mid tahay wadaado badan baa ku simbirrixday oo fahmi waaye oo kutubta hore ugu yar arki waayey meelo badan bay ka dhacday dalka dhexdiisa dabeedna gabadhii uu qabay qaar baa ka qadiyeyo qaar baa oday iska siiye o odaygaasunbaaba iskale inanka dhalay iyadoo carruurtiisi iyo xaaskiisiiba ay joogaan oo dee meelnaba kumaanaan arag beli meel alla meelay ku taalo markay xagga qaybaha ay axkaamta ka hadlayaana waxay tilmaamaan laba shay oo shayna isagoo macduuma xukmulmawjuud la siiyo shayna isagoo mawjuuda xukmulmacduum la siiyaa masalan diyada oo kale ka diyatin tuurasu can shaksin qutil siusuwadku lahaa iyadoo macduumaabaa mawjuud haddana laga dhigayaa oo la dhaxlayaa iyadoo hadda maqan oon lahaynin masalan qofka gebagabaysanaya xanuun u gebagabaysanaya isagoo biyihii haysta ayaa biyaha laga soo qaadaya shay macduumahun jirin walow qutica haddii la jaro qofka xuni facafaa can qawadihi iyo wa arshihiba uu ka cafiyo bal waa adeegee fain lam yasri haddaanu saraayen falaa shayga xun ma jiraan wain saraa hadduu saraayena falaa qisaasa qisaasi ma jirto wa amaa arshulcudwi xubinka magtiisii fain jaraa hadduu dureero lafdu wasiyatin kaawsaytu low waanu dardaarmay biarshi haadihi ljinaaya fa wasiyatun liqaatilin weeye ow lafdu ibraahim baa dureeray ow isqaatin ow cafwun saqada waa dhacaya wa qiila waxaa lay wasiyatun weeye wa tajibu ziyaadatu calayhi ziyaadadiiyo intii ka dheeraadkaydna waa waajibaysaa ilaa tamaami diyati ilaa diyada dhammaystirankeeda wa fii qowlina in tacarada hadduu u banbaxay fii cafwihi limaa yaxdudu waxa iman doona minaa xaggeeda ka imandoo saqadad waa dhacaysa waxau sheekhu leeyahay walow qutica qof baa mihaal ahaan ka soo qaad gacan la jaray facafaa can qawadihi wa arshihi gacantii qisaasteedii iyo magteediiba uu saamaxo wuxuu ihi ninkaa waan ka saamaxay labadaba ha la ogaado bal waadeeya fain lam yasri haddii aan wax saraayo ahi imanin ee gacantii la jaray ee ninku uu saamaxay qisaaskeedii iyo magteediiba ay sida ku bogsato falaa shay a waxba ma jiraan qisaas iyo arshi toora maxaa yeelay wuxuu riday intay sugnaatay dabadeed intay sugnaatay dabadeed ayuu ridi wain saraa wain saraa haddaba nafdii ayuu saraayey gacantii uu cafiyey qawadkeedii iyo arshigeedii baa balaayo la raaciyoo naftii bay saraayeysay falaa qisaasa hortu naf iyo daraftoona qisaas ayada laguma laha ninkii jaaniga ahaa naf iyo daraftoona laga looga qisaasi maayo maxaa yeelay saraayadani waxay ka dhalatay mid la cafiyey mid la xubin la cafiyo gacantii la gooyuu cafiyey bay ka dhalatay marka waxay noqotay shubha qisaasta reebta waxa yimid xubinka haddaba magtiisii oo hore u cafiyey wa amaa arshu lcudwi xubinka magtiisii miya marka masalan ay dee siraayadii gacantii la gooy nafda gaadho bal waa adeegee fa in jaraa haddii uu kan maqduuca ah ee la jaray gacanta markuu cafiyayay hadduu ka yimaado lafdu wasiyatin lafdi dardaaran oo wuxuu yidhi markuu ka cafiyayey intuu ka cafiyey qawadkii ayaa wuxu uhi awsaytu low biarshi haadihi ljinaaya bui waan u dardaarmay yacni jinaayadaas arshigeeda ayaan u fa wasiyatun liqaatilin waxay noqonaysaa dardaaran nin wax dilay loo dardaarmay adharkuna waxa weeye inay iska ansaxayseen bawlosiya kusoo marnay markaa arshigii masalan kontonkii halaad way ka dhacayaan ninkii jaaniga ahaa haddii kan dhintay ay uluskiisa noqoto ama waaridkuma banneeyo haddii kale qadarka markaa waaridku uu banneeyo ama uluska noqdo ayuunbaa ka dhacay inta kalena waa ku waajibaysaa waa marka cafwiga arshiga uu ku yimi lafdulwasiya aw lafda ibraa waan ka beri yeelay buu yidhi arshiga gacanta waan ka beri yeelay aw isqaad waan ka riday buu yidhi aw cafwin waan ka cafiyey buu yidhi saqada arshigaasi qadcan khilaaflaanba uu dhacayaa waqiila waxaa la yidhi wasiyatun mee saddexdan lafdiga ibraa iyo isqaadka iyo cafwigu waa iska wasiya oo dee uluska ayaa laga fiirinaya markaa khilaafkii wasiyada ku jiray ayuunbaa soo gelaya buu leeyahy haddaba kaasi waxa weeyaan waa arshigii xubinka ninkii iyadoo gacan la jaray ayuu gacantii magteedii iyo qisaaskeediiba cafiyey ninkiina waa u dhintay marka waxaanu naha iyada arshigii iyo qawadkii hortu gacantuba socoy naftana la qisaasi maayo macfuu canhu bay ka dhaalatay wa tajibu ziyaadatu calayhi waxaa waajiba ziyaadadii iyo dheeraadkii arshiga xubinka ka dheeraadka ilaa tamaamidiya ilaa diyada dhammaystirkeedii diyada iminka markay konton miaal ahaan markay gacan ahayd ilaa kontonkaa waa kii saamaxay waa kii isaga gacanta saamaxay iyada qisaaskeedii arshigeediiba siraayadii naftana waxaynu macfuucanu bay ka dhaalto qisaasi ma jirto laakiin markaa magta inteedii kalea waajibaysa oo kontona wa tajibu ziyaadatu caleyh arshiga oo xubinkaa la cafiyey dheeraadkii wixii ka dheeraadkaaba waajiba ilaa tamamidiit ilaa intay diyadu ka dhammaynayso dee siraayada ah konton haalad baa markaa waajibaya wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyay in tacarada fii cafwi markuu jinaayadan ka cafiyay hadduu u banbaxay limaa yaxdudu minhaa waxa ka iman doona oo uu yidhaahdo waxaan cafiyey gacanta iyo wixii ka iman doonaba saqadad way dhacaysaa ziyaadadaas adharka laakiin waxa weye inaanay dhacaynin maxaa yala shayga oon sugnaanin in la sii ridaa waxa ka iman doona saraayada la yidha ma banaana falow sara hadduu haddaba u saraayo yuu saameeyo ilaa cudwin aakharo xubin kalo fandamala uu bogsado damina diyata saraayati fal asaxi diyadii saraayada ayuunbuu magdhabaya wuxuu sheekhu leeyahay haddii xubinkii la jaray masalan far bay ahayd waxaa marka hore la jaray fartiibuu iska cafiyey qawadkeedi iyo arshigeediiba ilaa cudwin aakhara oo afartii farood ee kale ayay siraayaysay afartii farood ee kalaa go-ay fandamala isagiina way iska fartiina way iska bogsatay afartii kalena way waxyeelaysay damina diyata saraayat diyadaa saraayada ayuunbuu magdhabaya fila sax haddaan qaban maxaa yeelay wuxuu cafiyey dee jinaayo mawjuudo ah waxay keenaysay buu waayey ayuu abcafiyey markaa wax kale ma keenaysa taasi waman lahu qofka u sugnaaday qisaasu nafsin qofkay u sugnaatay bisiraayati darafina ay ugu sugnaatay low cafaa cani nafsi hadduu cafiyo falaa qadca lahu aw cani darafi buu cafiyey falow xasu raqabati buu leey fila sax haddaan qaban ee walow qatacahu hadduu jaro uma cafaa cani nafsi majaanan bilaash ugu cafiyo fa in sara alqaطcu hadduu saraayo baana wax cadaayo buntlaanu cafo oo ilaa haddii kalena fa yasixu waa ansaxaya waxuu sheekhu leeyahay qofka weli waman lahu qofkay u sugnaatay weliga yeeshay qisaasu nafsin naf inuu qisaasto qofka yeeshay qisaastaana muxuu ku yeeshay bisiraayati arafin xubin la jaray baa siraayadeed ayuu ku yeeshay masalan qof ayaa gacan laga jaray gacantiibuu dabeedna saraayadeedii u dhintay kaa markaa dhintay ee saraayada gacanta u dhintay weligiisa wuxuu leeyahay ninkii jaaniga ahaa naftiisa inuu qisaasto qisaastaasina maxay ugu sugnaatay bisiraayati arafin xubin laga gooyey ninkiisii siraayadeediibuu ku mutay ninkii caynkaas ahaa low cafaa hadduu cafiyo cani nafsi naftii hadduu cafiyo falaa qadca lahu goyn ma laha hadduu yidhahdo warniyow ninkan ninkan aada naga dishay saw gacanta markii hore maad jarin dabeedna saw umuu dhimanin haa naftii waan kaa cafiye kaan gacantaan ku jarayaaye ma jirto falaa qadca lahu maxaa yeelay wuxuu mutay wuxuu noqday naftan wixii uu mutay ilan gacantii waxay noqotay naf bay noqotay markaa male goosashadaasi wuxuu leeyahay uun qisaaskaas iyo dilkaasu marka hadduu cafiyo naftii hadduu cafiyey goyna male aw cani darafi buu cafiyey xubinkii waan kaa dhaafay buu yidhi laakiin qoortaan kaa jaraya falow xasura qabat filas inuu qoorta ka jaraa buu leeyahay hadduu xubin ka dhaafo maxaa yeelay mid waliba waa xaqiisi wax macno ay leedahayna gacantiina waan kaa cafiyey qurtana waan kaa jaray wax macno ay leedahayna ma jirto marka asax bayna taanigu wuxuu leeyahay may isagu wuxuu mutay inuu marka hore gacan gooyo oo dabeedana gacantina ay saraayiso tiina uu cafiyo waxba male markaa haddaba wuxuu sheekhu leeyahay walow qatacahu waa qofkii siraayada qisaasta nafta uun ku mutay bisiraayati darafi ayaa kol cafinayo kolla goosanaya walow qatacahu hadduu goosto gacantii ayuu goostay waxaynu nidhi ninka qisaasu nafsin bisiraayati darafin hore waataynu usoo nidhi qoorta wuu ka goyn karaa xubinka intuu gooyana wuu sugi karaa waataynu maxaa kusoo maraynay markaa haddaba kii gacanta inta laga jaray kii uu dhexlayey dabeedna uu u dhintay hadduu gacantii jaro uma cafa can nafsi nafdiibu iska cafiyey majaanan bilaash wuxuu naftani waan kaa cafiyay gacantiina waan ku gooy fain sara lqaطcu gooyntiisii uu isagu ninkii jaaniga ahaa gacanta gooyuu qisaastay ayaa naftii sarayso kana dhimay sidii kii uu dilay u dhintay buu dhintay faana budlaanu cafi waxa caddaday cafigiisi inuu buray siraayadina qisaas bay noqotay siraayadina qisaas bay noqotay maxaa yeelay sababka dee waxaa la helay intaanu cafiyin sababkan keenay imika ninkan dhimashadiisa oo gacan gooyntaasi cafiga ka hor baa la helay dee wixii uu keenayana waa ka ratibay marka wax reeda male oo maxay noqonaysaa way burtay dan cafigi wuu buray dan maxaa ka faa'iide ah waxay leeyihiin hadduu ku cafi lahaa intuu gacanta gooyo hadduu ku cafi lahaa maal uma waajibeen uma waajibeen oo markaa majaananta waxba qayd maaha waa ilaa haddii kale oo wax saraayo ma dhicin markuu gacantii qisaastay ayuu iska bogsaday ninkii fa yasixu cafigiisi markaa wuu ansaxaya walow wakala hadduu wakiisho uma cafaa dabeedna uu cafiyo faqtasal wakiilu uu qisaaso jaahilan isagoo ka jaahila falaa qisaasa calayh qisaas laguma laha waladharuna wujuubu diyatin wey waanahaa calayhi wakiilhi guudkiisa wey la calaa caqiidati wala saxu anahu laa yarjicu bihaa cala alcaafiina ugu noqon maayo halkan wuxuu sheekhu leeyahay ninbaa welibaa wuxuu mutay qof qisaaskii ninbaa nin dilayoo weligii kaa la dilay ayaa wakiishay nin kaloo yidhi war hebelo waa lay fasaxay ninka ii soo dil markuu dhaqaaqee ninkii uu seefdii qaatay ayuunbaa ninkii qaar maslaxeeno warniyo maad iska saama xadido gaadhiba keli mayso ninna kaa iska culus waxbaa lagu akriya uma cafaa ninkina seefdiisii buu la tegay ama qorigiisii buu la dhaqaaqo ninkii buu raadinaya uma cafaa dabeedna waan cafiyey buu markhaati ka ahaa kiina waa daydeeya faqtasal wakiilu jaahilan ninkii wakiilkaa la diray baa ku nabay isagoo ka jaahila xaaladda falaa qisaasa calayhi barorta isagii isagii baa baxar galaye isagii wakiilkaa qisaas laguma leh maxaa yeelay dee cudurdaar baa meeshii yaalla wala adharuna wujuubu diyatin ninkaa uu dilayna magtiisii baa lagu leeyahay maxaa yeelay xaqdarru dee ku dilay ile markii hore dee nin xaq ku leh ayaa u wakiishay ninkii xaqa ku lahaana ka bax taimka xaqdarru ninkii ku dilay waa qowlka hadalka muqaabil hadalku wuxuu leey ma waajibaysa wax diyaah maxaa yeele intii amarkuba gacantiisa ka baxay ayuu cafeeyo oo hadalkiisa uu iska laqo waxba laga soo qaadi maayo buu leey haddaba qowlka adhorkeena diyaa waajibaysa yaa lagu leeyay diyadii ma kii wax wakiishay ma wakiilkii baa lagu leeyay annahaa calayhi cala alwakiil kaa la wakiishay baa lagu leeyay weliba waxay leeyiin waa diye xaaloo muqallada ah ninkii jaaniga ahaa baa la siinaya dadkii dhexlayay wa annahaa welibana waxa weeye la cala caaqilati wa annahaa calayhi waa guudkiisa tolkiisana laguma laha maxaa yeele caamid weeyaan bay leeyihin falkan isagaa camdi u sameeyey qisaaskuna dee shubhuba shubhaada idanka ayay uga dhacday taanigu wuxuu leeyahay mayeed waxaa laga doonayaa tolki xayla waxaan wuxuu sameeyey isagoo dee u banaa u haysta inay u bannaantay wala saxu annahu wakiilku laa yarjicu bihaa diidi cala alcafi weliba ugu noqon maayo kii cafiyey odhan maayo haddii adaa baddani geliye mar haddaad ninkii cafi aad aad cafiday aad tidhi soo dil dee magtiina waa tanoo laga qaadaya magtii keen odhan maayo xayla waxay leeyihiin ninkani waa muxsin oo mar had cafigan samafal buu ku sameeyey ilahina wuxu uhi ma cala almuxsiniina min sabiil qof ixsaan sameeyey waddo loo dabagalaa ma jirto faanigu wuxuu leeyahay asaxa ka hor jeeda wuu mag dhabayaa buu leeyahy oo ku noqonaya isagaa ayaa ku dagay ninkan mar hadduu ku dagay isagaa laga doonaya meelaha in badan baad muqaabilka aada u bogaysaa wadanaysaa muqaabilkeesaa bayarun walow wajaba qisaasun hadduu calayhaa islaan ugu waajibo fa nakaxahaa calayhi waaba yar cajabiso tii buu ku guursadayba jaaza way iska banaya wasaqada waana dhacay ee fa in faaraqa haddaba xun baa soo dhex galo qabla lwadi buu furayba rajaca binisfi larshi ayuu ku noqon wa fii qawlin binisfi mehrmasal niski ayuu ugu noqon islaam baa ka dishay miduu dhexalkiisa leeyahay kawbay kaga siisay qisaasdeedii buu yeeshay dabeed islaantii buu is yidhi qisaasoo waaba yar cajabisayba dabeetana fa nakaxaha calayhi islaantiiba wuxuu ku guursaday qisaaskii ayuu maguga ayuu ayuu sadaaq uga dhigayba wuxuu yidhi qisaaskii baa sadaaq baan kaaga dhigay leeyahay haddii uu qisaaskii dee uu uga dhigaba sadaaq oo islaantii sidaa ku guursado jaaza way iska banaan nikaaxa iyo sadaaquba waa bannaan yihiin nikaaxu dee waa iska waadix meherkuna dee waa qarad isna maqsuudaho waa sugmaya wasaqada qisaaskiina waa dhacayaa marka maxaa yeele cafwa ayay keenaysaa maxaa yeele qisaastii nafteeda ayay daa iyadu milkiday fain faaraqa hadduu islaantii haddaba furo qabla lwadi ayaabay kala dhaqaaqeen iyagoon is arag oon galma dhex marin bay kala tegeen waa laakiin meherku kala barhmi jiray maxaa la yeelayaa rajaca binisfa larshi odhanuun masalan dee qisaastii uu ku yeeshay arshigii ka imanayey barhkeedu konton bah naashan laatanuuni dhib wada wa fii qowli ibliisi meher mithl qowlna wuxuu leeyay meher masaalkeedii wixii meher buu noqday meher masaalkeeda barhkii ayuu ku noqonayaa buu leeyay wallahu aclam kitaabu diyaati diyooyinkii ayuu kitaab yahay markaa sheekhu waxau inooga soo baxay qisaastii waxa uu ku xigsiiyey markaa diyooyinkii maxaa yeelay qowlka saxiixa markaynu ku soconno bedel ayay ka ahayd diyadu qisaasku marka u dhaco waa jamciyey sheekhu oo diyaad ayuu yidhi macnaha xagga dadka ayaa laga eegayaay oo magihii dadka ayay ka dhigantay ama waxaa laga ictibaarinayaa xagga nafda iyo xagga xubnaha ayaa laga fiirinayaa jamceeda waxaana diye la yidhaha almaalu lwaajibu bijinaayatin cala alxuri fii nafsin aw fii maa duunaha waa maalka ku waajibay waxyeello qof xora loo geystay oo nafdiisa loo geystay ama nafdiisa wax ka hooseeya loo geystay oo nafti ayaa laga jaray ama wax ka hooseeya ayaa loo geystay nafka jarid inkastoo ay arshi ku magacaabaan wixii nafta ka hooseeya waxaa waasalaha kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca ummadda ilaahay baa aayad qur-aana ku uhi waman qatala mu'minan khata'an fataxriiru raqabatin mu'minatin wadiya ilahay wuxu uhi qofka dila mu'min gef u dila waxaa lagu leeyahay qor inuu xoreeyo mu'mino ilaahay rumaysay waa kafaaradii iyo mag ayaa lagu leeyahay axaadiiduna sidaas ayay ka hadashay oo waynu tilmaami doonaa ijmaaca ummadduna wuu ku guntamay jumlo ahaan magta waxaa markaa sheekhu uu yidhi fii qatli alxuri almuslimi dilka xorkii muslinkahay weliba labaa mi'atu baciirin boqol neef oo geela ayaa haday muhallahatun fi lcamdi kaasoo markay camdiga tahay saddex sifo ama saddex do-ood laga dhigayo geela halaahuuna soddon xiqatun xiqo weeye waa afar jiro wa halaahuuna soddonna jadacatun waa shan jiro wa arbacuuna afartanna khalifatun rimay weeye ay xaamilan qaaroo rimay a weeye wa mukhammasatun mid shan qaybood la shan sifo laga dhigi waya filkhada'i gef marka ay tahay cishruuna labaatan binta makhaatin waa gujir wakadaa banaati labuunin qaalmaha laba jirkiina waa la midoo iyaguna waa labaatan wa banuu labuunin qaalmaha qaalnimada laba jirkiina ayana waa labaatan wa xiqaaqun iyo wajidaacunna ayana waa la midoo waa min labaatan halkaas ayay ka soo baxaysaa markaa shanta waxau sheekhu leeyahay dilka kii labaa waa inuu lab yahay markuu boqolku noqonayo oo markuu lab yahay waa shay iska mucarafa sidaa daraaddeed ayaa sheekhu uga tegey ama muslim iyo xor iyo dee marka la yidhaha ayaa laga fahmayaa muslimatun iyo xoratun iyo baa la odhan lahaa gabadha kii labaa ee xorka ahaa ee muslimka ahaa ee weliba dhiiggiisuna ilaashanaa hadduu mahduuru dam yahay waynu ka hadli doonaa dhiiggiisuna ilaashanaa waxay ka waajibaya mi'atu baciirin boqol neef oo geela ayaa ka waajibaya markaa baciir innagu xagga soomaaliyahaan markaynu macnaynaa awr un baynu idhaahnaa laakiin xagga luqada carbeed hal iyo awr bagu noqdaa markaa waxa weye mi-atu baciirin waa boqol neef oo geela maxaa yeelay dee ilaahay aayaddaa aynu tilmaannay uhi waman qatala mu'minan khata'an fa taxriiru raqabatin mu'minatin wadiyatun ilaahay wuxuu ku waajibiyey mag rasuulkuna sala allahu alay wasalam wuu inoo caddeeyey kitaabka u qalay camar bin xasmi ninka la yidhaha fi nafsi mi'atun min alibil nafdii weliba macrifaysantao dee waxa weeye nafdi macruufka ahayd ee xorka ahayd ee labayd ee muslimka ahayd mi-atun min alibil boqol geela ayaa ahaatay oo ka waajibaysa nasaa-i ayaa wariyey xadiidka ibnu xibbaanna uu saxiixiya alxaafid ibni cabdilbar iyo culimo kalena waxay soo naqliyeen inay culimmadu ku ijmaacday ay arrinkaa ku kulansan yihiin laakiin waxaanu dhiiggiisu ilaashan yahay waxaa leeyahy haddaanu dhiiggiisu ilaashanayn dee qofkii salaaddii wahsi isaga tegey weeye ee tukan waayey kii markaa isagoo guur hore iyo meher hore soo maraysinaystay weeyaan hadduu muslim dilo mag iyo kafaaro toona laguma labayo markaa haddaba diyada mararka qaarkood waxaa ku yimaada wax adkeeya mararka qaarkood waxaa ku yimaada wax fudaydiya marka waxyaalaha diyada adkeeya waa shan shay baa lagu tilmaamaa masalan inuu dilkaasi camdi yahay diyadu way ku adkaataa shibhul camdigana way ku adkaataa haddii xaramka dhexdiisa lagu dilana way ku adkaataa bilaha xurmada leh haddii la dilana way adkaataa haddii qofku qof qaraabe a yihiinoo weliba maxramkiisa uu dilana way adkaataa shantaa shay muqalladaatu diya la ydha waxaa diyada adkeeye weeye mararka qaarkoodna wax nuqsaamiyaa waa ku yimaadaan afar shay ayaa nuqsaamiye baa leehy waxaa nuqsaamiye dhadignimadu way nuqsaamisaa addoonnimaduna way nuqsaamisaa dee jiniinnimada iyo urjiifnimaduna way nuqsaamisaa gaalnimaduna way nuqsaamisaa masalan dhadignimadii kala barh bay u celisaa addoonnimadiina waxay u celisaa qiima ayay u celisaa urjiifnimadiina qurre ayay u celisaa shan halaada dee gaalnimadiina ayaduna waaba hulus bay mararka qaarkood u celisaa ama waa kasii yaraysaaba oo ahlu kitaabka oo kale waa hulus majuusigiina huluthaa cushru diyati muslimiin baa la yidhaahdaa iyo iyado aad bay usii yarta marka waxa uu sheekhu leeyahay dilka qofkii labaa ee xorka ahaa ee muslimka ahaa waxaa ka waajibaya mi-atu baciirin boqol neef oo geela muhallathatun fi lcamdi geelaasoo hadduu camdi yahay dilkaasi saddex sifo un laga dhigayo saddex sifo ayuunbaa laga dhigayaa markaa saddexda sifona waxay kala noqon halaaثuuna xidda soddon qaalmood waxay noqonayaan qaar afar jirsaday halaaثuunna waxay noqonayaan jadaco waa qaar shan jirsaday afartanna waxay noqonayaan khaliifa qaar rimay oo ayay noqonayaan ee xaminan qaar rimay oo bimacnaa dhalaya marka waxaa la yidhaahdaa camdiga markay culimmadu ka hadlayaan waxay dhahan muqalladatu min halaaثati awjuh saddex weji ayaa laga adkeeyaa kownuhaa muhallata geelu saddexdaa sifun buu noqonayaa dee marka labaatan labaatan kaa laga dhigay iyo marka saddex qaybood laga dhigo wuxuu fudud yahay marka shan sifo laga dhigo marka xaggaa muhallahanimada geela saddex sifo laga dhigay waa laga adkeeyey wa kownuhaa cala aljaani ninkaa waxyeelada geystay baana laga doonayaa wa kownuhaa xaal hadda ayaana la rabaa ee wakti loo qaban maayo wa mukhamasatun boqolkaa shan baa loo qaybin fil khata'i markay gef tahay waxaa loo qaybinayaa shan geela shan sifaa laga dhigay shan da-ood baa laga dhigayaa wa cishruuna binta makhaab labaatan waxay noqonayaan qaalmo yacnii sanadna dhammaystay kii labaadna gudagalay macnaa hooyadooda ay rintay oo sanad soo jiray kii labaadna iminka ku dabagalay wakadaa banaatu labuun qaalmaha ilmahooya caanalayna waa la midoo ayaguna ay hooyadood dhashay ee laba sano soo dhammaystay kii saddexaadna gudagalay qaalmahaas ay hooyadood da-dii ku xigtay ay dhaleen ayaguna waa labaatan wa banuu labuunin banulabuunkuna waa la mid qaalimadaa iyaguna laba jirka ee sanadkan saddex jirsaday iyagana labaatan qaalin baa laga dhigayaa wa xiqaaqun iyo wa jidaacun xiqaaquna waa kuwaa saddexdana dhamaystay afartana gudagalay jidaacuna waa kuwaa afartana dhamaystay shantana gudagalay ayaguna waxaa laga dhigayaa min labaatan xadiid tirmidi iyo kayrkii ay warinayaan ayaa sidaa ku yimi markaa xiqigiioo jadaacadu ayagu waa dhadigun weeye ee waxaa ku jira un lab waa labaatankaa qaalin ee saddex jirasaday haddaba halkan wuxuu sheekhu inooga sheegayaa ayana bal gefgii oo la adkaynayo fa in qatala hadduu dilo hada'an buu u dilay fii xarami makata buu ku dilay aw ilashhuri lxurum ayuu ku dilay dilqacda wahiya dilqacda bishaa dilqacda la yidhaha wey wadilxija wlmuxaram warajab ow ama maxraman mid qaraaboodaa raximin weliba raxim u saaxiiba ayuu dilay fa muhallahatun waxaa laga dhigi uun saddex sifo geeday walkhada'u gefkuna wain tahallata saddexba ha noqdee fa cala alcaaqilati tolka guudkiisu saarayo muajalatu waana saddex sanaa loo qabanaya waalcamduna cala aljaani buu ahaaday mucajalatu waana la dedejin wa shibhulcamdina muhallahatun weeye cala alcaaqilati waana tolka guudkeeda mu'ajalatu waana saddex sannadood waxau sheekhu leeyahay saddex meelood oo dilkii gefga ahaa la adkaynayo geela xagga da-da laga adkaynayo halka inooga sheegaya wuxuu sheekhu leeya haddii uu dilo gef u dilo fii xarami maka xaramkaa maka ayuu ku dilay geelii saddexdii sifun baa laga dhigaya markaasoo xaggii da-da geeli waa ka adkaanaya maxaa yeelay dee xagga meel nabadge amni geliyey weeye oo xataa ugaadhiisa dee la dilo jaze iyo abaalmarin baa ka waajibaysay markaa taasi waxa weeyaan markuu ku dilo xaramka maka ka labaadna waxa weeye aw fi lashhuri اlxurum aw qatala fi lashhuri اlxurum bilaha xurmada leh ashhuru lxurum ashhuru lxurum bilaha xurmada lehna waa afar bilood dilqacda bisha la yidhaah weeye ee iminka aynu soo dhaafnay wadilxija iyo bisha aynu ku jirna ee ee xajka dilqacda waxaa loo yidhi dee waaa laga dilqacda waxaa loo yidhi dagaalka ayay ka fadhiisan jiray dilxijana waa tii xajka usa xajkaa dhexdeeda dhaca muxaram bishaa la yidhaha muxaram ee sanadka ugu horraysa ilaa dilxijada aynu ku jirnaa sanadka ugu dambayse muxaramna waa bisha koowaad wa rajab iyo bisha rajab la yidhaahdo ee jamaadulaakhir iyo shabcaan udhaxaysa ee rabadaan yacni bil ay u dhaxayso afartaa biloodna ashhurulxurum baa la yidhaahdaa haddii afartaa bilood ina ciddata shuhuuri cinda allahi itnaa cashara waa kee minhaa arbacatun xurum ilahay waa kii kutay afar xurmo leh ayaa ka mid ah labayo tobankaa bilood marka hadduu afartaa dhexdooda wax dilana walow gefba ha ahaatee waa la adkaynayaa ow maxraman daar minkii saddexaadna waxa weeye wuxuu dilay qof qariiba u dhowo maxramahoo weliba rixim ma u sii saaxiiba masalan hooyadii iyo walaashii oo kale ayuu dilay waa qaraabo weliba waana maxaarimtaadii maxram waa kuwii aanad geynin weliba qof qaraabaaho aanad geynin markaa maxraman daa raxim inta waxaa ka baxaya haddii maxram un ay tahay laakiin rixim aanay ahayn sida tii musaaharadiiyo ridaac ayuu ku yimi oo dee dilkii lagu adkayn maayo taa iyada waa maxram laakiin rixim baan ahayn qaraab aanay ahayn ama rixmiyada ayaa maxramiyadii aanay la soconin oo waa rixim laakiin maxramiyadii baan jirin dee waa ilmaadeertii iyo abtiyaa kuwii ay abtiyaashaadu dhaleen iyo kuwii adeerraa ameedooyinkaa dhaleen markaa la adkayn maayo iyana taa haddaba wuxuu sheekhu yidhi gefku wainta hallata diyadiisu saddex sinfiba geeliisu ha noqdo oo maxaa gefka saddexa sinfo ka dhigi jiray dee afa saddexan arrimood aynu soo sheegnay ee xaram maka ama ashhurulxurum ama maxram daa raximin markuu dilo walow geeli sidaaba ha u adkaadee fa cala alcaqilati tolkaa laga doonayaa oo diyadii saaran tahay mu'ajalatun waana mu'ajala oo saddex sannadood ayaa la gurayaa oo markay arrin